جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada hadduu alla idmasaakan idinkugu heennana waxaa ka mida in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose weerar khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay qeybo ka mida gobolka laamu ee dalka kenya kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya mid ka mida maxaabiista askarta saliibiyiinta kenya ee ku jira gacanta mujaahidiinta siyaasiyiinta mucaaradka ayaa eedeyn xooggan u jeediyay xasan gorguurte iyagoona ka hadlay heshiiska uu la galay dowladda xabashida etoobiya kufriga caalamiga ah ayaa amare iyo digniinno duldhiga murtad gurguurte iyo xukuumaddiisa riddada xilli kooxda riddada ay wajahaysa culaysyo kala duwan kulan wada tashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo waxgaradka beesha biyamaal ayaa ka dhacay degmada jamaame ee wilaayadaas munaasabad lagu furayey rawdo cusub oo waxbarasho ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga hiiraan maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid a xaafadaha degmadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subax arbaca taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan in ka badan toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose warkan iyo war kale oo ku aadan weerar khasaare lagu gaarsiiyey siliibiyiinta kenya oo ka dhacay qeybo ka mida gobolka laamuu ee dalka kenya waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed
howlgalladani oo isugu jira qaraxyo iyo dagaallo toos ah waxay saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilayaadka shabeellada hoose iyo gedo ee dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya howlgalka koowaad dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qaraxyo la beegsadeen kolanya ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ka baxay deegaanka shalambuud kuna sii jeeday deegaanka number lixdan bakhtigu waa shan askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacuna waa lix askari oo isla kufaarta afrikaanta ah gubashaduna waa laba gaari oo taabyo ah gadow ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayadaasi ayaa xalay dagaal culus ku qaaday xerada askarta xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada garbaharey sidoo kale mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay weerar ku qaadeen xerada murtadiinta ee degmada luuq dhanka gobolka laamu ee dhulka muslimiinta ee xoogga ku haysata saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo kufaarta afrikaanta ah waxaana qaraxaasi uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa buurta koomaale iyo deegaanka sariiraha qaraxa ayaa haleelay oo gubay gaari kooyal ah waxaana halaagsamay askartii kufaarta kenya ee gaariga la socday waxaana halkaasi kusoo degatay diyaarad herokobtar ah oo goobta ka daabushay askarta qaraxa ku halaagsamay howlgalladani ka kala dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka laamu ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay muddooyinkii dambe sii kordhiyeen weerarada lagu naafeynayo cadowga allah ee duulaanka shareecala dirarkaha ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid yaasir kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo lagu soo bandhigaya mid ka mid a maxaabiista askarta siliibiyiinta kenya ee ku jira gacanta mujaahidiinta sida warbixintan uu ku hayay cabdulqaadir maxamed rabbaani waa maxbuuskii labaad oo kenyaan ah oo ka soo muuqday kaamarada alkataa'ib saacado gudahooda oo fariin u dirsanaya waddankiisa isaga oo dowladdiisa ka codsanaya in dib xorriyaddiisa uu u helo askarigan maxbuuska ah ayaa lagu magacaabaa cabdulaahi ciise ibraahim kaas oo lagu soo qabtay dagaalkii weynaa ee ceelcadde oo allaah muslimiinta guusha ku siiyey kufaarta kenyana ku jabiyey waa kan maxbuuska oo fariintiisa ku socota waddankiisa kenya
Nimezaliwa katika kaunti ya Wajia 1963.
magacaygu waa cabdulaahi ciise ibraahim waxaan ka soo jeedaa kenya waxaan ku dhashay gobolka wajeer sannadkii kun sagaal boqol saddex iyo lixdankii waxaana hadda jiraa koob iyo lixdan sano in ka badan siddeed sano waxaan ahay maxbuus dagaal oo gacanta al-shabaab ku jira waxaan ku biiray ciidanka kenya sannadkii kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii waxaanan ka tirsanahay qaybta sagaalaad ee ciidanka waxaan soomaaliya soo galay kowdii janaayo labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaana gacanta al-shabaab ku dhacay shan iyo tobankii janaayo labadii kun iyo lix iyo tobankii kadib markii ay weerareen saldhiggii ciidanka kenya ee ceelcadde askarigan maxbuuska ah ayaa si gaar ah ola hadlay madaxweynaha haatan talada haya ee waddankaas gaalka lagu magacaabo ruuto isaga oo u jeediyey codsi ah in uu arrimahooda si deg deg ah ku soo farageliyo maadaama madaxweynihii isaga ka horreeyey uu ka dhaga furaystay dalabkooda Ujumbe ni kwa serikali ya Kenya, haswa Mheshimiwa Rais William Kipchirchir Samia Arap Ruto.
si gaar ah waxaan fariin u dirayaa madaxweynaha kenya william ruuto mudane madaxweyne waxaan ahayn askar ku dhaaratay inay ilaaliso dowladda kenya waxaan soomaaliya u nimid amarka dowladda kenya waxaa lay khafaashay intii aan gudanayay waajibkayga difaaca sidaa darteed waxaan xaq u leennahay in dowladda ay ka shaqayso arrinkayaga oo na soo celiso si aan ula midowno qoysaskeenna si fiican ayaan u xasuustaa in madaxweynihii kaa horreeyey uhuru kenyaata uu dhammaystay labadiisii xilli isagoo naga dhaga adeegay oo naga jeestay maanta adigu waxaa tahay madaxweynaha waxaan kaa codsanaynaa in aadan ku dayan isaga ka shaqay xaaladdeenna sida awooddaada ku jirta madaxweynenimo oo na soo celi waxaan aad u rajaynaynaa inaad codsigeenna dhegaysan doonto oo aad dalkeenna si ammaan ah noogu soo celin doontid xusuuso inaan nahay bini'aadam adigoo kale ah oo aan leennahay qoysas aannu arag muddo ka badan siddeed sanno madaxweyne naga caawi inaan dib ugu laabanno qoysaskeenna
askarigan ayaa midkii ka horeeyeyba bidhaantooda waxay ahayd mid aad u qorxoon taas oo ka tarjumaysa habdhaqanka wanaagsan ee ay mujaahidiinta kula dhaqmayaan maxaabiista ay gacanta ku hayaan keliya maxaabiistan waxay sheeganayaan in ay u baahnaan lahaayeen waalidiintooda iyo ubadkooda halka sidoo kalena dowladdooda ee dayacday ugu dambayntiina afar iyo labaatan saacadood gudahooda ayay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ku baahisay laba muuqaal oo ay ka soo muuqdeen maxaabiis kenyaan ah kuwaas oo lagu qabtay dagaalkii ceel cadde oo haatan laga joogo muddo siddeed sannadood ah iyadoona u muuqata dowladda kenya mid iska indhatiraysa maxaabiistaas xilli dowladdaas salibiidda ah ee ku hungowday damaceeda ka dhanka ah soomaaliya mahadsanid rabbaani siyaasiyiinta mucaaradka ayaa eedeyn xooggan u jeediyey xasan gurguurte iyagoona ka hadlay heshiiska uu la galay dowladda xabashida itoobiya warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada muqdisho saacadihii lasoo dhaafay murtadiinta kale ah shariif murtad cabdiraxmaan axmed shakuur iyo cabdi ismaaciil samater ayay eedaymo ugu jeediyeen xasan gurgurte madaxa kooxda ardada soomaaliya shariif murtad oo shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa sheegay in wax lala yaabo ay tahay in gurgurte uu u dhoofo etoobiya kadibna heshiis uu la soo galo abiy axmed xilli uu sheegi jiray inay etoobiya tahay cadowga koowaad ee soomaaliya iyadoo aysan waxba iska beddelin heshiiskii hadda ugu dambeeyey oo madaxweynuhu safarka ugu tegay etoobiya wuxuu noqday mid dadka soomaalida ay aad uga dhakafaaraan aysan filanaynin inuu dhici karo islamarkaas mid kalea wuxuu ka dhacayay qaahira saddex dowladood oo soomaaliya ay ka mid tahay eritreya iyo masar aniga kolley ma maqlin arrin noocaasa inay hore u dhacday ma maqlin etoobiya haddaan u soo laabanno derisaan nahay walaalaan nahay laakiin heshiis maahayn waxaan rabnaa inaan runta sheegno inaan heshiis ayna madaxweynaha isagaa sheegay waxaan u malaynaa ereyadiisi inaan wada xasuusanno al-shabaab ayagaa ka cadowsan maxaa isbedelay waxaa loo baahan yahay in la ogaado waxaa jirta qaraar la mariyey baarlamaanka oo dhahaaya etoobiya lalama hadli karo ilaa ay ka laabtaan memorandum of understanding ma ka laabteen go'aankoodii memorandum of understandingii ma ka laabteen etoobiyaanka ma laga hayaa codcad ma laga hayaa madaxweynihii shalay abaabula mooshinka uu baarlamaanka mariyey inuu asaga adisababa tago oo uu jebiyo qaraarkii baarlamaanka soo kuma noqonayso qaraar yani xurmadarro mataqaanaa baarlamaanka murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo isaguna ka hadlay shirkaasi jaraa'id ayaa sheegay in halkii ugu sarraysay uu marayo boobka dhulka ee uu wado xasan garguurte wuxuuna ka warbixiyey dhulalka la boobay ee ku yaala magaalada muqdisho kuwaasoo laga barkiciyey dad shacab ah oo degganaa hadda xogta aan helaynana waxaa waaye guddigii maadaama international communitiga beesha caalamka awalba dhaqaalihiisa laga raadi jiray laga waayey hadda in dhulka loo gadaayo oo carwadii qaranka soomaaliyeed ay miiska u saaran tahay in inta la iibiyo la yidhaahdo guddigaa ku shaqaynaya waa guddi markii hore booli ku dhisnaa dhul boolihina loo iibinayo ayaa la rabaa dad soomaaliyeed in dowlad loogu noqdo waa ayaan darro weyn dad badan baa waxay isleeyihiin dhulka ay dowladda gadayso oo maalinba la iibinaayo hadda waxaa inii sheegay in carwadii qaranka loo gadayo guddiga doorashada waxaanan badbaadsanayn oo miiska saaran villa baydhaba waxaana badbaadsanayn oo miiska saaran qayb ka mid isbitaal martiini waxaa la qaatay haddeertaana og tihiin dhulkii jaamacadda gaheer ay lahayd oo dad masaakiina laga qixiyey cagafcagafii waxaa laga adeejiyaa ciidan booliis ah dhulkana yaa la siiyaa ganacsataa laga iibiyaa sidoo kale murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ku tilmaamay xasan garguurte nin aanan lahayn wax tabar ah balse uu iska dhigo nin dalka awood ciidan ku qabsan kara waxaan rabnaa marka inaan dadka soomaaliyeed la wadaagno xasan sheekh maxamuud nin ka tabar daran ma leh wuxuu isku muujiyaa inuu tabar badan yahay laakiin nin ka tabar daran ma laha wuxuu ku tabar daran yahay shacabka soomaaliyeed ma hayso sumcadna kuma dhex leh nuqbadii siyaasadeed ama iliidkii siyaasadeed ama horweyntii siyaasadeedna heshiis lama aha taageero beel caalami ma haysto kuwii asaga xilka keenana taageeradooda ma haysto saas daraaddeed dadalka walwalka ka muujinaayo u maleeya inuu yahay nin dalkan xoog ku sii haysan kara waa luunsan yihiin war kuwa inuu sii joogaa xasheeq oo dalka xoog ku sii haysan karo oo ciidamada u aruursanaya lacagtoo daldalnaa inuu ku joogi kara aaminsanow ha luminina dalkan xoog waa lagu joogi waaya maraykanaa yimid oo awood ka weyn jirin etoobiyaa timid oo awood ka weyn jirin dad wataa yimid oo soo keensaday waa joogi waayeen kuwa asaga ka horreeya isku dayay inuu guryaha noogu soo daato hoteellada noogu soo dhaco waa joogi waayeen war dalkan nin xoog ku joogi kara male waxaa sidoo kale isaguna goobta ka hadlay murtada cabdi ismaaciil samater oo ah senatar ka tirsan kooxda haridada soomaaliya asagoo sheegay inaysan wax farqiga u dhexayn heshiiskii uu murtad muuse bixi sanadkii hore la galay gaal abiy axmed iyo midka hadda uu soo saxiixay murtada gurgurte oo labaduba ay yihiin kuwa hadda soomaaliya loogu gacangeliyey dowladda etoobiya haddii qaraarkii muuse biixi soo saxiixday la diidey kani muxuu kaga duwan yahay kan cankare ka yimidday ee turkiga ka yimidday muxuu kaga duwan yahay kaa muuse saxeexana waxaa ku qornaa inta la ii sheegay ma arage in etoobiya la siiyo dhul konton sannadood hay kiraysato iyada xukumato oo xeebaha waqooyiga ku yaalla tan canqarana waxaa ku qoran inay kiraystaan dhul inay ka mid noqoto heshiiska la gaarayo wax u dhaxeeya abadan ma jiro marbaa markaa ka dambaysa waxaa sii kordhaya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta kuwaasoo si joogtaha eedaymo warbaahinta isku mariya mahadsanid abushayba kufriga caalamiga ah ayaa amaro iyo digniino duldhiga murtad gurguurta iyo xukuumaddiisa ridada xilli kooxda ridada ay wajahaysa culaysyo kala duwan warbixintan waxaa inoo haya bashiir muxyidiin abu ayman xildhibaan oo ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in ay shirar ka dhan ah xasan gurguurta ay ka socdaan gudaha dalka iyo dibaddiisa islamarkaana laga arinsanayo sida laga yeelayo hoggaanka kooxda riddada iyadoona ay digniino ka soo yartay gaalada caalamka ee maamusha murtadiinta xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya ayaa wajahaya cadaadisyo siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda ah arrinkaas saameyntiisana laga dareemay dhanka villa soomaaliya waxaa loogu yeero beesha gaalada caalamka ayaa digniin culus u dirtay xasan gurgurte iyadoona wakhti u qabatay si uu isbeddel siyaasadeed u sameeyo ilawareedyo ayaa sheegaya in dowladaha loogu yeero c six balas ay madaxda kooxda riddada ku amreen inuu saddex arrimood ku hirgeliyo muddo afar bilood gudahood xoguhu waxay tilmaamayaan in waxaa loogu yeero beesha caalamka ee xalano deggan ee xasan sheekh u sheegeen inuu qabto shir siyaasadeed uuna madasha siyaasadda dib ugu soo celiyo maamulada jubbaland iyo puntland xildhibaan caananuug oo ka tirsan xildhibaanada mucaaradka ah ee la safan axmed madoobe ayaa xaqiijinaya inay jiraan cadaadisyo siyaasadeed oo gurgurto saaran ayna ku dadaalayaan sidii ay talaab siyaasadeed uga qaadi lahaayeen sida uu hadalka u dhigay wuxuu qiray in bilaha soo socda ay mooshino ka geyn doonaan aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dawaaqiidda kaasoo lagu eedeeyey inuu maqaarsaar u yahay xasan gurgurte waxaan aaminsanahay labada kulan ee socda iyo howlaha dhaqdhaqaaqa socda kulli waa un hal dareen ayaa jira sababtoo ah waxaa jirta wax la yidhahda kalsooni xumo ayaa dhacday oo shacabkii soomaaliyeed xukuumaddii ayay kalsooni darro badan ayay ka qaadeen kulamada siyaasadeed oo socda oo dalka gudihiisana ka socda dalka dibaddiisana ka socda waxay daaran yihiin war saddex sana noo dhammaatay maxaa noo qabsoomay soomaali xaalkeeda maanta siduu yahay shirarka marka magaalada nairobi ka socda ama mataqaanaa waddanka gudihiisa ka socda waxay daaran tahay war dastuurkan la bililqaystay ee qofka jeebkiisa galay amuu dhibaata tii soomaali ku dhaxday ninety one kii oo kale amuu sababaa baarlamaanka labadiisa gole roolkooda saddexdii sano oo lasoo dhaafay way suuxsanaayeen eedbad suuxdin ah ayaa lagu dhuf ayaa ayaa ayaa ku durnayd laakiin hadda kululaysaan ku dhufanaynaa wararka ayaa intaasi ku daraya in gaalada caalamka ay madaxa kooxda riddada ku amreen inuu qabto shir ay u dhan yihiin waxa loogu yeero saamilayda siyaasadda oo ay ku jiraan madaxdii hore ee kooxda riddada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah islamarkaana la jaangooyo qaabka ay u dhacayso doorasho gaaleedka madaxtinimada iyo midda baarlamanka marka la gaaro sannadda labada kun lix iyo labaatanka waxaa loogu yeero c six balas oo ah dowladaha sida dhabta ah u maamula soomaaliya ayaa xasan gurguurti si cad ugu sheegay inaysan bixin doonin qarashka ku baxaya ciidamada kufaarta e u s som inta uu ka fulinayo amarkan cusub islamarkaana ay fursad siinayaan ilaa bisha mey ee soo socota wararka ayaa intaasi ku daraya in kufriga caalamiga ay madaxda kooxda riddada ku wargeliyeen inay bixinayaan oo keliya boqolkiiba konton iyo kow qarashka loo qoondeeyey ciidamada kufaarta afrikaanta sidaas darteedna dowladaha midowda afrika laga doonayo in qarashka kale ee dusha u ritaan mukhtaar saajid oo ka tirsan xildhibaanada golaha dawaaqiidda ayaa isna sheegay in xasan gurguurte uu lugaha kula jiro khilaafaadyo siyaasadeed islamarkaana aysan suurtagal ahayn in uu hirgelo wax kabeddelka dastuurgaaleedka kooxda riddada isagoo tusaale u soo qaatay khilaafka baaxadda leh ee kooxda riddada ka dhex jira maanta xaaladda jirta marka la fiiriyo damac kale iyo xaalado kale inayna sii gelin uu yidhaahdo yacni laygana la shaqeeyo qof iyo cod anna musharax ma ihi si waadix ah oo cad oo uu arrintaas u sheego waxaa suurtageli lahayd in lees aaminaa suurtagala laakiin waxa socda waxa waaye anaa dubtay anaa daangeystay dadkuna way iska dareensan yihiin marka digniintan loo dira xasan gurguurte ayaa imaanaysa xilli ay kooxda riddada dhexdeeda ay wajahayso khilaafaadyo siyaasadeed islamarkaana weli aan heshiis laga gaarin dowladaha iyo ciidamadooda ka mid noqon doonaan isbaysigaaleedka e u s som waxaan ka badnayn hal sana iyo bar ayaa ka haray muduxilaadka xasan gurguurte wuxuuna ku mashquulsan yahay dhulboob iyo safaro uu ku tegayo dalal shisheeye mahadsanid bashiir kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo waxgaradka beesha biyamaal ayaa ka dhacay degmada jamaame ee wilaayadaas sida warbixintan uu ku hayay cabdiqani maxamed kulankan wadatashiga ah ee dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada jubbada hoose iyo beesha biimaal oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee degaa wilaayadaas ayaa dhowaan waxa uu kusoo idlaaday degmada jamaame kulanka waxaa dhinac socday dowro sharci ah oo loo qabtay beesha biimaal taas oo muddo sagaal maalmood ah ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah gabagabada kulanka oo ay ka qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa ugu horeyn laga akhriyey bayaan dhowr qodob ka koobnaa oo uu madasha ka akhriyey suldaan axmed nuur mataanow suldaanka beesha biimaal ee jubbada hoose kow waxay beesha si guud ballanqaadaysaa wixii ay dowladu ku qaateen oo ahayd dardargelinta dacwada iyo faafinteedaba mii iyo magaalo labo waxay beesha isku raacday inaysan wax gorgortan ah ka gelaynin ku dhaqanka shareecada islaamka qodobka saddexaad beesha waxay si guud u garab taagan tahay halganka islaamiga ee ka socda caalamka gaar ahaan bariga afrika qodobka afaraad beeshu waxay ballanqaadaysaa dhulka ay ka degan tahay si guud in aan islaamka xaggooda looga soo dhicin gaar ahaan jubbada hoose shan beesha waxay ka soo horjeedaa wax walbo shareecada islaamka liddi ku ah sida dimuqraadiyadda calmaaniyadda shuuciyadda iyo wixii la mid ah lix beesha waxay si guud ka soo horjeedaa afkaarta guracan ama qasful fikriga hay-adaha gaalada ka wadaan caalamul islaami gaar ahaan bariga afrika intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha biimaal iyagoona madasha ka ballanqaaday dhaqangelinta wixii lagu heshiiyey wax waayo unag reer biimaal adinaho islaamka waa la shaqayhanaa meel wanaagsan waa ka joognaa hiili ahoon waa garab taaganahay waxaa dhaqna xoola u badan iyo beer wax allaala wixii loo baahdo islaamka yacni garab taaganahay kheer baa ku noolnahay sharaf iyo amnaa ku noolnahay haddaan nahay beesha biimaal waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho gaaladan xun oo meesha noo fadhido tillaabada hore oo aan qaadno inaan kuwaa ku qaadnaan aad u rajaynaa insha allah tillaabada koowaad oo aan qaadno kuwa baarka joogaan kuwa joogaan sunguuni kuwa meelaha noo fadhiyaan xun musuqlayaalka eh sida u dhaqsaba inaan u galnaan ilaahay ilaahay idinkii taasaan insha rajaynaa insha allah
ugu dambeyn suldaan macalin maxamed cabdi duub ah oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada jubbada hoose iyo suldaan cabdulqaadir xaydar suldaanka beelaha direed ayaa kalimaadkan ka jeediyey gebagabada kulankan dhex maray wilaayada jubbada hoose iyo beesha biimaal baasha jazaakum allahu khayr raacabbaa waa idin soo dhowaynayaa waad dadaasheen ilaahay subxaana watacaala dadaalkan aad dadaasheen ilaahay wax noo ziyaadiyo qalbigeennana qalbi israax allah ka dhigo qalbi diinta ilaahay subxaana watacaala mid u noqda allah inaga dhigo balaayada tafaruqa iyo xasidnimada iyo allah inaga saaro ciddii naxastaysana allah inaga qabto allah inaga qabto allah diinta subxaana watacaala allah inagu hagaajiyo cadowgaana allah inaga kiciyo gaaladana allah subxaana watacaala rucbi argagax allah ku rido muslimiintana meel kastoo joogana allah u gargaaro waxaan rajaynaynaa odayaasha dhaqanka beesha reer biimaal inay ku dhaqaaqaan wax hadda ayaga afkooda ay ka sheegeen oy ballan qaadeen iyo wixii warqaradda ku qornaa oo suldaanka as akhriyey waxaan rajaynaynaa ay ku dhaqaaqaan ayna ka muuqdaan taasna saasaan leenahay kulankan dhex maray wilaayada jubbada hoose iyo beesha biimaal oo ka mid ah beelaha degaa wilaayadaasi ayaa imaanaya xilli dhowaan sidan oo kale wilaayada jubbada hoose kulan wadatashiah ay la yeelatay beesha jareerweyne waana mid ka mid ah kulamada beelaha muslimiinta ay uga tashadaan aayahooda mahadsanid cabdiqani munaasabad lagu furayay rawdo cusub oo waxbarasho ayaa ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga hiiraan waa kan casaam carafaat oo warbixintan inoo haya munaasabadan oo lagu daafurayay rawdada lixsaan oo ah rawdo waxbarasho ayaa waxay ka dhacday deegaanka show ee wilaayada hiiraan waxaana rawdadan deegaankaasi ka hirgeliyay maktabka dacwadda wilaayadaas munaasabadan waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan waxaana goobta martidii ka hadashay ka mid ahaa sheekh axmed dheere isagoona sharaxay waxbarashada qiimaha ay leedahay midda koowaad oo qur-aanka ah waxaa noogu filan nabi walba ilaahay wuxuu weydiistay sida nebi ibraahim oo kale awlaad saalixa inuu siiyo oy diinta qaataan wuuna kala dardaarmay ibraahim wuu kala dardaarmay wiilkiisii isxaaqna wuu kala dardaarmay inta oo dhanba laakiin waxaa nagu filan suuratu luqmaan ilaahay addoonkaa uu wanaajiyey hadallo uu wiilkiisii ku yidhi culimmadu waxay ka qaateen hadalladaa uu wiilkiisii tarbiyeynayey sagaa toban qodob ama koo iyo toban qodob bay ka qaateen horta marka koowaad in la tarbiyeeyo ilmaha maxay tahay xaaladeedu iyo wixii anfacaya aakhriya adduun waa qodobka koowaad qodobka labaadi waa maxay faa'iidada ay u leedahay aakhriya adduunba ilmihii in diintii la baro isagoo yar lagu bilaabo midka labaadi maxaa loo horumarinayaa waxa lagu bilaabayo towxiidka isagoo shirkigana looga digayo maxaa yeelay shirkigu waa dulmi camalka dhan buu hoobinayaa sidoo kale waxaa goobta lagu daafurayay rawdada al ixsaan ee deegaanka show ka hadlay gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan naqiib macalin yuusuf macalin cabdi muuse isagoona boogaadiyey furitaanka rawdada al ixsaan rawdada looga magac daray al ixsaan waxayna qaadatay magac aad u qiimo badan waxaan leenahay cid alle ciddii soo abaabushay wakhti ku bixisay maskax ku bixisay dhaqaalo ku bixisay ajirkeeda allaha badiyo insha allahu tacaala fikirkaasna ilaahay ha u waasiciyo waa fikir muslimiinta guud ahaan anfacayo gaar ahaan magaca ay wadato rawdo waa xanaano waxa lagu xanaanaynayana waa owlaad yaryar owlaaddaasi yaryarkaana waad ogtihiin akhlaaqdii ayaa lagu soo duulay marka waxaan leenahay mahadi ha ka gaarto alfa mar ayaan u mahad celinaynaa intay maskaxa iyo dhaqaale caqliba ku bixisay mar labaad mar saddexaad waxaan leenahay ajirkooda allaha badiyo rawdo magaceeda iyadana waa magac cajiib ah insha allahu tacaala waxaanan jecelnahay dadkii soo abaabulay magacaasi ku fakiray inay magac wanaagsan noogaga fikireen maktabka dacwadda wilaayada islaamiga hiiraan ayaa degmooyinkay deegaanada wilaayada ka hirgeliyey goobaha lagu barto culumta sharciga kuwaasoo si weyn uga faa'iidaystaan bulshada wilaayada mahadsanid casaam ugu dambayntiina maamulka islaamiga degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmadaas cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inoo diyaariyey waxaa weli halkooda ka sii socdaa dowraadka la siinayo xaafadaha degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaana dowraadkan ay noqdeen kuwo ay bulshadu wax badan ka faa'iideen islamarkaana ay nashaad gaara ka heleen haweenkii aan inta badan dowraadka diiniga ah heli jirin munaasabad dowra diini ah oo socotay muddo lix maalmood ah loogu soo xirayey xaafadda waaberi ayaa ka dhacday mid ka mid ah masaajidda degmada waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saraakiisha maamulka islaamiga ah ee degmada ugu horrayn waxaa kelimad goobta ka jeediyey qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyagoo bogaadiyey dowraadka noocani oo kale ah wakhiyaarukum filjaahiliyati wakhiyaarukum filislaam ninkii jaahiliga idinku akhyaarsanaa islaamnimo haddaa imaateen asaa idinku akhyaarsan waxaan ka wataa waa bere orka waxaan ogne tartamadii oo oo siyaad bara nagu qalde kaalinta koowaad weligaa nalagama qaadin haddana kaalinta koowaadaan ku jirnaa islaamka
intaan intii ka soo shaqaysay oo ziinadan ogaanta samaysay adduun aakhir allaha liibaano waagberiyay koobka waad qaadatay waad baastay oo diintaad ku baastay daaciyiinina ma aragtay maaragtay sharafaad u yeesheen annaga dhanna sharafaad noo yeesheen waa niwo faraxnay adduun iyo aakhira jannatal farduusa kuwii wadagala allah naga dhigo intaasi kadib qaar ka mid ah haweenkii dowrada loo soo xiray ee xaafadda waaberi ee degmada bu'aale ayaa faahfaahin ka bixiyey dowradii ay soo qaateen iyo wixii ay ka faa'iideen بعد التحية حفلة الاختتام في محافظة بوالة وخاصة في حي وابري استفدنا كثيرا وحصلنا منفعة كم أركان الإسلام؟ وهي خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت waxaan noo socotay dowro lix maalin ah waxaana ku qaadanay duruus kala duwan duruustaan ku qaadanay waxaa ka mid ah nawaaqidu lislaami cashara wahiya ashirku fii cibaadat illaah man jacala baynahu wa bayna allahi wasaa'id yadcuuhum wayas'aluhum ashafaaca dowrada waxaa ka mid ah waxyaalaha aan ku qaadanay ilaahay cabsidiisa waxaan ku qaadanay salaada oo la ilaaliyo oo loo tukado si wanaagsan sida nebigeennu maxamed sala allahu calayhi wasalam uu u tukan jiray waxaa ka mid ah xuquuqu zawjeen waxaa ka mid ah xuquuqu jahar waxaa ka mid ah alwalaa walbaraa waxaa ka mid ah inaan ilaahay subxaanahu watacaala ugu cabsano iskudiridda aan dadka isku dirayna haddii aan dumar nahay alxamdu lilaahi binicmata tatimu asaalixaati wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin dowraadka loo qabanayo xaafadaha degmada bu'aale ayaa noqday kuwo ka duwan dhammaan dowraadkii horey loo qaban jiray waxaana ay abuureen tartan ay xaafadba xaafadda kale la gasho iyagoo ku tartamaya duruustii lagu qaatay dowrada iyo qurxinta munaasabadaha dowraadkan lagu soo xirayo mahadsanid bukhaari warkii subaxnimo oo saaka oo arbaca idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته